alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala اllahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira qaala raximah اllahu baabu اlkhawfi min اshirki ay hada baabu اlkhawfi min اshirk wuxuu kanina baab u yahay shirkiga in laga boqo macnii baqaha shirkiga laga baqayaa inay waajib tahay buu baab u yahay oo waxaad moodaa inuu yihi baabu wujuubi اlkhawfi min ashirki wuxuu baab u yahay waajibnimada ay waajibayso shirkiga in laga boqo baabkana ikhwaani abwaabtii ka horeysay munaasib buu yahay jiddan oo mualifku markuu ka soo waramay fadligii towxiidka iyo taxqiijintiisa ayaa wuxuu baabkan ku sheegayaa towxiidka lidkiisa ama kasoo horjeedkiisa oo shirkiga ah in laga boqo oo la yska ilaaliyo qofkuna ma aha inuu ku joogsado ama uu ku eegaado towxiidkii anigu waan gartay waanaan ku camal falay waan xaqiijiyey walxamdu lilah bal waa inuu towxiidka didkiisa oo shirkiga aada iyo aada uga boqo aada iyo aadana uga digtoonaado sidaa awgeed baa qofku hadduu shirkiga ka biqi waayo oo uu waxba iskaga tirin waayo waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waxay taasi tusinaysaa in inta towxiidkiisa dacfi ku jiro oo qaacid ahaan waxay ahlulcilmigu sheegaan cadamu اlkhawfi min ashirki daliilu calaa dacfi towxiid cadamu اlkhawfi min ashirki daliilu calaa dacfi towxiid macnii qofku inaanu shirkigiiba ka baqan oo inaba aanu waxba iskaga tirini waxay daliilu tahay in towxiidkii aanu kaamil ahayna wax ku jiraan shirkiguna walaalayaal aada iyo aada buu u khatar badan yahay oo sida waxa weeyaan marka towxiidku hamaraad badan iyo fadaa'il badan uu lahaa ayaa shirkiguna dhibaatooyin aada iyo aada u badan uu u leeyahay oo wax ka mid a aynu adilada ku arki doono kuwa kalena markaa kitaabka dhexdiisa badidooda ay nagu soo mari doonaan insha allahu tacaala sidaa awgeed baa waa in ilaahay laga magan galo laga boqo qofkuna ma oga wax loogu khatimi doono inuu towxiidka wanaagsan ku bixiyo in kale ma garanaayo iyo khaatimadiisu waxay noqon waa in arrintaasi markaa aada iyo aada u uga boqo waaya ka baqista laga baqayaana iyo iska ilaalinta la yska ilaalinayaa waxay u baahan tahay cilmi cilmi bay u baahan tahay iyo aqoon waayo sideedaba waxaa jirta sida loo baahan yahay in khayrkii la barto si loogu camal falo ayaa sharkiina waa in la barto khayrkii iyo sharkii labaduba barashay u baahan yihi khayrka waxaa loo baranayaa in lagu dhaqmo oo waxa weeyaan markaa dee lala yimaado sharkana waxaa loo baranayaa in laga fogaado oo la yska ilaaliyo saa awgeed baa xudayfa muxuu lahaa kaana annaasu yasaluuna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam an lkhayr wakuntu as'aluhu can ishari makhaafata an yudrikani caraftu shara laa lishari lakin litawaqiih waman laa yacrif shara min alkhayri yaqac fiih qofku haddaanu sharkii baran oo aanu garanahayn waxa weeyaan waxaa meesha imanaysaa inuu ku dhaco ayaa meesha imanaysa oo waxa weeye uu ku dhacay idan maa huwa shirku shirkigu waa maxay shirkigu waa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qeexay oo wa an yujcala lilaahi nidun waa in ilaahay jala wacalaa loo sameeyo cid lala nasaynayo oo xaqiisii lala siinayo xadiiskii saxiixa waxaa ku soo arooray inuu rasuulku uhi an tajcala lilaahi nidan wahuwa khalaqak markii la weydiiye dembiga ugu weyn ahlulcilmiga qaar waxay cabireen musaawaatu gayr illaahi billahi fi ma huwa min khasaa'is illaah shirkigu waa in ilaahay jala wacalaa lala simo makhluuqaadkiisa wax ka mid ah iyada oo lagala simaayo xuquuqdii ilaahay jala wacalaa uu gaarka u lahaa marka shirkigu wuxuu galaa rububiyadii buu gelayaa waxaa kaluu galaa uluuhiyadii buu gelayaa asmaadiiyo sifaadkii buu gelayaa intaba shirkigu u geli karaa tacriifka had iyo jeer halaahatlusuulkii aynu meelaha ku aragnay oo ah shirkigu inuu yahay dacwatu gayrihi macah ilaahay cid kale in lala caabudo oo lala baryo tacriifkaasi wuxuu gaar kolkaa ku yahay shirkiga gala tawxiidululuuhiyaha gala soo maqlbaysaan waxaanu u qaybsamaa shirkigu sida ahlu sunnuhu ay qabaan ee caqaa'idda muhiimka ah ee ahlu sunnaha ka mid a ilaa shirkin akbara wa ilaa shirkin asqar shirki weyn oo diinta lagaga baxayo iyo shirki waxa weeyaan markaa asqara oo kaa weyn ka waabsan shirkiga weyni waynagaa tacriifinay shirkiga asqarkaana isaga qudhiisa wax badan oo ka mid ah ama tusaalayaashiisa kitaabka aada baynu ugu arki doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha lagu xadeeyey ama lagu qeexayna waxa ugu fiican tacriifka allajna addaa'ima culimada lajnadu ay saareen oo shirkiga asqarkaa waxay ku macneeyeen inuu yahay kul maa nahaa canhu sharcu mima huwa dariicatu wawasiilau mima huwa dariicatu lilakbari wawasiilaة lilwuquuci fiih wajaءa fi nusuusi tasmiyatuhu shirkaa waa wax kastoo sharciga ilaahay jala wacalaa uu ku diiday oo wado u noqon kara shirkigii weynaa wado u noqon kara waxyaabaha sharciga lagu diiday kitaabka iyo sunnada ee wado dadka gaadhsiisa ee u noqon kara kii weynaa ee nusuustuna ay shirki ku magacawday kaasaa shirki asqara la ydhaahda shirki asqara marka la leeyahayna ha u qaadan inuu yar yahay macnii ka weyn unbuu ka waabsan yahay weeye macnuhu dee ma yara isaguba waayo mar hadduu shirki yahay yaraana xaggay uga timi shirki yaraan ma leh ma maqashay bahaloso saqiir ma leh ya shirki yaraan ma leh ee waxaa loo jeedaa ka weyn marka loo eega ayuu dee ka sokeeya waxaa ka mid a inu tusaale ahaan la ydhaa maa shaa allahu washita alxalifu bikayr illaahi baa ka mida iyo alfaad fara badan oo kale oo kitaabka aynu insha allahu tacaala ku gaari doono qaala almualifu wa qowli illaahi caza wajala wa macnaa qowli illaahi caza wajala waxaa kaluu baabu yahay hadalka alla yidhi macnihiisa in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo oo xaqiisa cid kale lala wadaajiyo dhaafi maayo wayakfiru se wuu dhaafaa maa duuna daalika shirkigaa wixii ka hooseeya ee macaasi ah liman yashaau cidduu doono ayuu u dhaafaa aayadani walaalayaal wuxuu rabbi ku sheegay shirkiga ciddii ku dhimatay inaanu u dhaafahayn waaya waxaa shirkiga loo yaqaano taasina markaa waxay keenaysaa khuduurada shirkigu uu leeyahay iyo waxa weeyaan dhibtiisa ayay keenaysa ama ay noo sheegaysa waayo waa dembi aada iyo aada u weyn waa dembiga ugu weyn qof alla qofka ku dhintana ilaahay u dhaafi maayo mar haddii xaalku sidaa yahay dee in shirkigii laga baqo oo la yska ilaaliyo ayaa halkaa laga qaadanaya marka maqsuudku waa kaa munaasabada aayaddu ay la leedahay baabka waa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafa in loo shirki sameeyo mar haddaanu ilaahay dhaafahayn dee waa in laga baqo oo la yska ilaaliyo aada iyo aada looga fogaado wey waxaa kaloo aayadda aynu ka qaadanaynaa wixii shirkigaa iyo gaalnimada ka sokeeyo qofka ku dhintaa waa taxta mashii'at illaah amruhu ila allah ilaahay baa hadduu doono u dhaafayo hadduu doonana ku ciqaabayo aayaddanna ogowa waxay ku saabsan tahay sida ahlu sunnuhu ay qabaan cidda aan toobadkeenin ee ku dhimata dembigan ayay ku saabsan tahay aayadda kale suuratu zumar ee ilaahay yidhi jalla wacalaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaana ciddii ka soo noqota ee ka toobad keentay ku saabsan tahay soo ma aragtaan marka labada aayadood isma khilaafayaan oo iska hor iman maayaan ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaa yuu dhaafaa ciddii soo noqotee toobad keenta shirkiga iyo gaalnimada iyo wixii ka sokeeyaba ciddii ka toobad keenta ilaahay wuu dhaafaa aayaddanina waxay sheegaysaa ciddii ku dhimata shirkiga u dhaafi maayo wixii ka sokeeya laakiin waa taxta mashii'at illah wa qaala alkhaliilu nabi ibraahim wuxuu yihi calayhi asalaamu wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam wajnubnii ilaahayow iga fogee aniga iyo wabaniya caruurtaydaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaama sanamada inaanu caabudno ilaahayow naga fogeeyoo naga durki marka haddii uu u jeedo caruurtiisa kuwii isagu uu dhalay ilaahay ducadan waa ka aqbalay oo laba caruurtiisu laba inanunbay ahaydn labaduba rusul bay ahaayeen waaya haddii isagu uga jeedo wax alla wixii iga beermi doona dee barhkoodna waxa weeyaan shirkiga way ka badbaadeen iyo cibaadatul asnaam barhkoodna way ku dhaceen wajnubnii ilaahay ou iga fogey aniga iyo wabaniya caruurtaydaba an nacbud alasnaama sanamada inaanu caabudno aayadani markaa alkhawfu min ashirki halkeeba inaga tusaysaa waxay inaga tusaysaa nebi ibraahim calayhi asalaam isagoo ahaa khaliilullah oo darajadaa sare gaadhay oo rasuul ilaahay soo diray ahaa oo shirkiga aada iyo aada ula dagaalamay oo daraaddii waxa weeyaan markaa qoomkiisii uga tegay oo ay aabbihii iyo ehelkii iyo dadkiisii iskaga hor yimaadeen oo sanamadii burburiyey oo jajabiyey ayuu haddana ilaahay ka baryayaa cibaadatul asnaam inuu ka fogeeyo uu ka dheereeyo baryada noocaasi waxay sheegaysaa iyo ducadaasi inuu ka baqanayo waayo waxaa ilaahay laga magan gala la ydhaha ilaahw iga badbaadi dee waa wax laga baqanayo socaynkaa maaha marka aayadda waxaa laga qaadanayaa alkhawfu min ashirk haddii nebi ibraahim uu taa ka baqanayo shirkiga iyo cibaadat lasnaam fagayruhu wlaa kayrkiibaa markaa uga awlaysan oo uga mudnaansho badan sidaa awgeed baa salafka qaarkood ay yidhaahdeen waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim in waxa weeyaan uu fitnoobo ama ibtiloobo nebi ibraahim dabadiya ka aamin noqon kara qofku ma garan karo wax loogu khatimi doono wuxuu ku dambayn doono shirkigaa inuu ka badbaadiyo in kale sidaa awgeed waa inuu ka baqo ilaahayna ka magan galo qaala wafi lxadiidi xadiidna waxaa ku sugnaa akhwafu ma akhaafu calaykum waxa aan idinka baqanayo ka aan idinku cabsida badanahay ashirku lasqaru shirkiga ka weyn ka yar weeye akhwafu maa akhaafu calaykum waxaan idinka baqanayo waxaan idinku cabsi badanahay ashirku lasqaru shirkiga ka weyn ka waabsan weeye fasu'ila canhu kolkaasaa rasuulka la weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam waxa uu yahay shirkiga asqarka ahi faqaala kolkaasuu yihi alriyaau waa istuska waxa loo yaqaano weeye waa istuska iyo riyaaga waxa loo yaqaano markaa xadiidkani sheekhu ciddii warisay ma sheegin iyo saxaabigiisa toona saxaabigiisuna waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen maxmuud ibnu labiid saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu oo min sigaari saxaabu ahaa xadiidkana waxaa soo saaray alimaamu axmed iyo kayrkiiba way wariyeen waana xadiid markaa waxa weeyaan shawaahid leh waana xadiid sugan weeye xadiidkana alkhawfu min ashirki waa laga qaadanayaa oo munaasabada ama sida looga qaadanayaa waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu uga baqay ummadiisii nooc shirkiga ka mida ayuu uga baqay uu sheegay waxa weliba uu uga cabsida badan inuu yahay mar hadduu rasuulku ummadiisa uga baqanayo iyana waa inay ka baqaan oo ay aada iyo aada uga digtoonaadaan waaya waxaa loo yaqaano riyaaguna waa mushtaqun min aru'ya oo waa istusnimada waxaynu nidhaahno baab gaara ayaanu leeyahay oo aynu ugu tegi doonaa kitaabka dhexdiisa macnihiisuna waxa weeyaan ba ahlucilmigu yidhaahdeen idhaaru lcibaadati liqasdi ru'yati اnnaasi fayaxmaduuna saaxibaha qofku inuu cibaadadii muujiyo si dadku ay u arkaan dabadeetana ay ugu ammaanaan qofku waxa weeye cibaadadan uu muujinayo waa inuu dadka isku tusayo ilaahay ajar iyo abaal kaga dooni maayo dadku isku tusaya riyaagu waa kaa waana muxaram weeye riyaagan markaa shirkiga asqarka ahina waa yasiiru riyaa bay ahlucilmigu yidhahdeen bal masaa'ilkaynu ku arkay qaala wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi man maata qofka dhinta wahuwa isagoo yadcuu caabudayo min duuni illaahi alla kayrkii nidda nid caabudaya dakhala naara naarta ayuu galaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey qofka dhintay isaga oo cid aan ilaahay ahayn baryaya oo caabudaya oo yadacuu lafdigaasi ducuu sheegay ducadaasina ducaau cibaada iyo ducaau mas'alay koobsanaysa marka haddii lagu fasira yadcuu caabudaya iyo haddii lagu fasira yadcuu baryaya labaduba waa sax wey sidaynu baabuducaaga ugu tegi doono qofka haddaba dhintay isagoo ilaahay nid la baryaaya oo la caabudaya naartu gelaya nidkana waxaa looga jeedaa cid ilaahay jalla wacalaa uu la simaayo uu soo barbardhigayo xaqiisii wax ka siinayo sababtoo ah arrinkani waa shirki weyn weeye in ilaahay cid kale lala caabudo ama lala baryaa waa shirki weyn weeye shirkigaa weyn qofka ku dhintaana naartuu gelayaa weliba wuu ku waaraya sida rabbi yidhi jala wacalaa inahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu nnaar marka munaasabada xadiidkuna waxa ay tahay mar haddii shirkigaa qofka ku dhintaa uu naarta gelaayo gelitaanka naartuna uu yahay guuldaradii weynayd dee in shirkigaa laga baqo oo ilaahay laga magan galo oo laga fogaado ayaa waajiba walimuslimin imaamu muslim waxaa u sugnaaday oo can jaabirin jaabir uu ka wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man laqiya allaha ilaahay qofka la kulmo laa yushriku bihi shay-an isagoo aan shaynaba ugu shariik yeelahayn dakhala aljannata jannada ayuu gelay waman laqiyahu qofka la kulma yushriku bihi shay-an isagoo shay un u shariik yeelayaana dakhala naara naarta ayuu gelaya waaya marka xadiidka qeybtiisaa hore waxaa laga qaadanayaa fadlu towxiid towxiidka fadligiisa horena waynu usoo maray iyo in towxiid qofka rabbigii kula kulmaa jannada uu gelayo ama xagga horaha ka gala ama ha ku dambeeyo la kulankana waxaa looga jeedaa macnihii maalinka qiyaame yani inuu qofku sidaa ku dhinto qiyaamaha rabbigii uu kula kulmaa looga jeeda qeybtiisa dambena waxaynu ka qaadanaynaa khutuuratu shirki iyo in naarta lagu gelaayo mar haddii shirkigii naarta lagu gelaayana waxa taasi ay keenaysaa in laga baqo oo aada iyo aada looga fogaado dukhuulkaa qofka shirkiga sameeyey uu naarta gelayaana laba qaybood buu noqonayaa waa dukhuulu taamiid iyo dukhuulu taabiid bay kala yihiin dukhuulu ta'miid yacnii qofku inuu galo oo uu muddo ku jiro hase ahaatee aanu ku warin kaa gelaya muddada ku jiraya waa qofkii sameeyey shirkiga asqarka ah dukhuulna waa dukhuulu ta'biid weeyaanoo weligii iyo allihii buu ku jirayaa waa qofka ilaahay kula kulmay ee ku dhintay shirkiga akbarka ah qaala wuxuu ihi fiihi masaa'il baabkan masalooyin baa ku sugan aluulaa masalada hore waxay tahay alkhawfu in laga baqa min ashirki shirkiga in laga baqo weeye shirkigaa waa in laga baqo waayo qofka ku dhinta alla u dhaafi maayo hoygiisuna waa naar weliba naartaa wuu ku waaraya camalkana wuu buriyaayo qofku isagoo camallo wanaagsan ama cibaadaad la hadduu shirki la yimaado camalkiisa shirkigaasi wuu burinaya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin shafaacada rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam waa lagu waayayaa qofka ku dhintaa shafaacada rasuulka iyo kuwa kale toona heli maayo naartana waa lagu gelayaa mar hadduu intaasoo khatara leeyahay in laga baqo ayaa waajiba taasina waxay keensanaysaa in la barto shirkigii wadooyinkiisa la barto meelaha qofka uu ka soo gelayo la barto haddii kale waad dhex fadhiisan athaaniya masalada labaad ana ariyaaa istusnimadu min ashirki shirkiga ayay ka mid tahay sidaa rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ugu sheegay athaalida masalada saddexaad annahu riyaagu min ashirki alasqari shirkiga asqarkaa buu ka mid yahay waayo xadiidkay ku caddahay oo ashirku lasqar ayaan idinka baqanayaa markii la weydiiyana riyaaguu ku fasiray ase ahaatee waxay ahlulcilmigu idhaahdeen riyaagaa shirkiga asqarka ahi waa yasiiru riyaai riyaaga kiisa yar weeye laakiin riyaaga gala asalka iimaanka tusaale ahaan idaa aamana riyaaan haddii iimaankiisa gebigiisu uu riyaa iyo istus ku salaysanya ka warran sidii munaafiqiintii laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah buu leeyahy aada ku badbaadid unbuu leeyahay ilaahay dartiiba kama aha waa afkabaarkiisa dee kaasi waxa weeye waa shirki weyn shaki ma laha wakadalika haddii qofka acmaashiisoo dhamiba riya ay noqoto wax alla wuxuu khayr samaynayaaba waa riyaa camalkeeyo ilaahay dartii u samaynayaaba ma jiro kaasina laa yumkin an yasdura can muminin qad arintaasina qof mumina inay kasoo fusho mid suuragal a ma ah araabica masalada afraad annahu riyaagani akhwafu maa yukhaafu minhu waa waxa loogu cabsida badan yahay ee looga baqanayo cala saalixiina dadka wanaagsan annahu isagu akhwafu maa waa shayga loogu cabsida badan yahay ee yukhaafu minhu looga baqanayo cala saalixiina dadka wanaagsan ee saalixiinta taasna waxaa laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidduu xadiidkan u sheegayay waxay ahaayeen saxaabadii rasuulka abubakar cumar cuhmaan ama meesha kolkaa xaadir ha ahaadaan ama yaanay xaadirina saxaabadii rasuulka ee iimaankoodu kaamilka ahaa ee qiimaha badnaa ee cilmiga iyo camalka heerka sare ka taagnaa ayuu kula hadlaayuu lahaa waan idinka baqanaya haddii kolkaa kuwaa looga baqanayo dee fakayruhum min baabi wlaa dadka kale aan saxaababa ahayn ee iimaankoodu daciifay ee cilmigoodu daciifayna mar kastoo wakhtigu sii fogaadana arrintaasi way sii biiraysaaye dee waa min baabi alwlaa iyagaa uga mudnaansho badan in looga baqo weeye had iyo jeerna riyaagu shirki muuqdo oo maaragtay jeliya ma aha ma muuqdo waa shirki khafi ahoo qarsoon weeye oo qalbiga iyo niyaadku gelaya ilaahay unbaa markaa og inagu dadku ma ogaan karaan qofkani tusaale ahaan cibaadadan uu qurxinaayo in ilaahay dartii uu qurxinaayo inuu dadka istusaayo dee ilaahay unbaa ogaan karaa laakiin inagu ma ogaan karo sidaa awgeed waa shirku saraa'ir ama waxa weeye ashirku lkhafi weeye waana in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo shaydaankuna dadka ducaadda ah iyo dadka wanaagsan inuu ku rido aada iyo aad buu ugu dadaalaya oo had iyo jeer way adag tahay qofka shirkigii garanayo ilaahayna waafajiyey yaa inuu shirkigii jeliga ah ee muuqday ku dhacaa way iska adag tahay tusaale ahaan uu jin wuxu gowraco ama uu qabri dawaafo ama uu waxa weeyaan markaa dee shirkiga noocaasa sameeyo way iska adagta ama makhluuquu baryo laakiin ka shaydaanku mar walba uu ku waswaasinayo la garab taaganya waa kan haddii qofku israa khayr sameeba kan waxa weeye soo barbardhigaya naftuna waa wax iska jecel markaa ammaanta iyo in la sheeg sheega iyo in la idhaha qofkani maasha allah waa qof cibaado badan oo khayr badan oo sadaqad badan oo salaad badan oo inu cibaado ah oo wanaagsan oo ayiba wuu iska jecelyahay ma fahamte markaa naftii waa inuu qofku jihaad la galo daweeyo la jihaado wallaah arrintaasi jihaad bay u baahantay hadduu qofku ilaahay dartii camalka u sameeyo hadhow dadku ay iskaga ammaanaan taasi iyadu dhib ma leh markii rasuulka la weydiiyeyna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam tilka caajilu bushra almu'min bushaarada dadka mu'miniinta ay helayaan ilaahay qur-aanka ku sheegay ee wax ka midoo la soo dedejiye weeye taasee dhib ma leh alkhaamisa qurbuljannati wanaari jannada iyo naartuba waa sida ay u dhow yihiin oo qofku inuu markaa ahlu janno noqdo ama ahlu naar uu noqdo intuu dhimanayuunbaa ka xigtaa geeridina waxaaba laga yaabaa inay usoo dhowdahay asaadisa aljamcu waa kulminta lagu kulmiyey bayna qurbihimaa dhowaanshahooda fii xadiidin waaxidin xadiid kaliya ayaa lagu jamciyey waa xadiidkaa jaabir man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shayan dakhala naara xadiid kaliyaa lagu jamciyey marka waa sahal asbaabta naarta lagu gelayaana way sahlan yihiin ta jannada lagu gelayaana waxa weeye way sahlan yihiin qofka ilaahay jala wacalaa uu fududay asaabica annahu man laqiyahu qofka la kulma ilaahay jala wacala laa yushriku bihi shay-an isagoon shaynaba u shariiki yeelahayni dakhala aljanata jannaduu gelaya waay ama ha ku horeeya ama ma-aalka dambe ha ku dambeeyo marka dambe ha galo waman laqiyahu qofka la kulma yushriku bihi shay-anna dakhala naara walow kaana haba noqdo min acbad innaasi dadka ka ugu cibaadada badanba ha noqde eh mar haddii uu shirki ilaahay kula kulmay waa ahlu naar weeye waayo cibaadadaa iyo daacadiisaa faraha badan waxa burinaya eesh shirkigan ayaa burinaya waayo shirkigu acmaasha waxa weeye uu buriyaa weeye sidaa awgeed shirkigii in aada iyo aada laysaga ilaaliyo ayaa taasi keensanaysa athaamina almasalatu alcadiimatu masalada weyn weeye wa hiya masaladaas waxay tahay su-aalu lkhaliili weydiinta nebi ibraahim uu u weydiiyey ee ilaahay macnii uu uga baryey lahu naftiisa iyo walabeniihi caruurtiisaba wiqaayata cibaadati اlasnaam in laga ilaaliyo cibaadada sanamada in laga ilaaliyo oo ilaahay buu baryey waxaanu ihi rabbi junubnii wabaniya an nacbuda alasnaam marka arrintaasi waa masalo weyn weeye iyadoo rasuul ilaahay uu yahay oo macsuum uu ka yahay shirkiga iyadoo aynu ognahay dagaalkuu la galay shirkiga inuu sanamadii jajabiyey in lasoo qabtay dab lagu tuuray ilaahay yihi markaa qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim oo waxaasoo dhami marka ay jireen ayuu haddana waxa weeye ilaahay ka magangelaya uu ka baqanaya marka waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim waxaynu halkaa yaro raacinaynaa asnaamtu waa jamcu sanam weeye sanamkana waxaa la idhaahdaa maa cubida min duuni illaahi wahuwa calaa suura waxa ilaahay sokadii la caabudo ee suuro leh suuro xayawaan ama suuro bani aadam suuro labaa sanam la idhaahdaa soo ma aragti wathankuna waa kullu maa cubida min duuni illaah sawaaun lahu suura am la sida saxiixa ah qowlka raajixa marka lagu socdo wathanna waxaa la idhaha wathan wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo ama suuro ha lahaado ama yaanu lahaanin ma fahanteen sidaa awgeed baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq yacnii labadaa kelmadood ee sanam iyo wathan cumuum iyo khusuus mutlaqa ka dhexeeya yacnii waxa guda ballaadhan wathankaa guda ballaadhan oo wathanku waa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo ama suuro ha lahaado ama yaanu lahaanin laakiin sanamku waa wixii ilaahay sokadii la caabudo ee suuro leh suuro loo sameeyey ayuu ku khaas yahay ma fahanteen taas iyadaa buu ku khaas yahay taasca masalada sagaalaad ictibaaruhu waa cibro qaadashadu nebi ibraahim ku cibro qaatay bixaali akari dadka badidooda xaalkooda liqowlihi baa u daliila hadalka uu yidhi rabbi inahuna adlalna kaiira min annaasi rabbi yaa rabbi rabbigayow inahuna iyagu macnii asnaamtaasi adlalna waxay lumiyeen kaiiran in badanoo min annaasi dadka ka mid ah markaa rabbiyow dad badan bay lumiyeen oo caabuday ee naga badbaadiyo o naga foge weeye marka dadka badidoodu inay xaalkoodu sidaa yahay oo sanamada cibaadatul asnaam ay ku fitnoobeen ayuu tilmaamay waana sida xaalka aadamuhu uu yahay waktiga hore iyo markaa ka dambe intaba badidoodu waxa weeye shirki iyo gaalnimo ayay ku jiraan haddaba xaalul akari inay tahay dadka badidooda xaalkoodu gaalnimo iyo shirki inay tahay adilo kaloo aynu shalayba hore usoo xusnay baa laga qaadanaya laakiin aayaddan marka la eego waxay sheegaysaa kaiir bay sheegaysaa kaiira min annaas dad badan oo waxa weeye dadka in badan oo dadka ka mid ah ee dadka badidooda sheegi mayso soo ma aragtaa farqi baana udhexeeya alakar iyo alkaiir alkaiir waa wax badan alakarna waa badida marka dadka badidoodu inay waxa weeyaan shirki samaynayaan adilo kalaa laga qaadanaya soo ma aragtid adilo kale ayaa hee laga qaadanaya laakiin aayaddani waxay sheegaysaa dad badan inay samaynayaan unbay sheegaysaa alcaashira masalada tobnaad fiihi waxaa ku sugan baabkan tafsiiru laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu tafsiirkeeda kamaa dakarahu lbukhaariyu sida bukhaari uu sheegay oo siday ugu sugan tahay waxa weeyaan kelmadan laa ilaaha ila allah waxay sheegaysaa ifraadu lcibaadati lilaahi waxdah cibaadada ilaahay jala wacalaa in keligii loo gaar yeelo axaadiidtana macnaha noocaasaynu ka qaadanaynaa yaa man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala ljana waman laqiyahu yushriku bihi shayan dakhala nar adilada baabka o dhan baa laga qaadanayaa sida cuthaymiinba uu tilmaamayo waayo adilada baabkani waxay sheegaysaa in ilaahay la caabudo shirkigana laga boqo la iska ilaaliyo laga fogaado dee macnahaasina waa macnahay kelmadani tusayso laa ilaha illa allah waxay tusaysaa in ilaahay oo keliyana la caabudo shirkiga iyo makhluuqii la caabudona laga fogaado oo cibaadada makhluuqa la iska ilaaliyo alcalaamatu lfawsan isagu wuxuu odhanaya xafidahu llah waxaa macnaha laa ilaha illa allah laga qaadanaya xadiidka dambe ee jaabir waay xadiidkaa dambe jaabir baa laga qaadanaya waa xadiidku qeybtiisa horena tawxiidka ayay ka warantay qeybsiisa dambena shirkiga wahada macnaa laa ilaaha ila allah taasina waa macnaa laa ilaha illa lah ay sheegayso laa ilaha illa allah baa tawxiidka sugaysa oo amraysa shirkigana ka digaysa kamaa dakarahu lbukhaariyuna sida daahirkaa wuxuu ujeedaa baaxisiinta qaar ay sheegeen ee kamaa fii riwaayati lbukhaari sida riwaayadda bukhaari ku sugan alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad fadiilatu man cid fadligeeda weeye salima ka badbaaday min ashirki shirkiga ka badbaaday ha shirkiga cidda ka badbaaday waa fadligiisa oo fadliga uu helaya maxay tahay ya qofka shirkigii ka badbaadaa fadligu helaya eshu yadkhulu ljana waman laqiya man laqiya allaha laa yushriku bihi billahi shayan dakhala aljanna jannada ayuu gelaya wahada fadlu caiim ya ikhwan qaala almualifu baabu ducaai ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wuxuu baabu yahay adducaai in la ysugu yeedho ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiro laa ilaaha ila allah in la ysugu yeedho dadka loogu baaqo ayuu baabu yahay marka waxa weeyaan baabkanina isna waa baabkii shanaad min kitaabi tawxiid kuwii horena wuxuu u yahay munaasib jiddan aad buu munaasib ugu yahay oo mualifku markuu soo sheegay shirkiga tawxiidka waajibnimadiisa xaqiiqadiisa fadligiisa taxqiiqu tawxiid isla markaana uu soo sheegay wixii tawxiidka ka soo horjeeday oo shirkiga ah in laga boqo la barto la iska ilaaliyo qofkaasi waa qof markaa intaa ku sifoobaa naftiisii waa qof u kaamil noqday oo u dhammaystirmay ilaahay hayna waafajiya intaa qofku marka uu ku sifoobo inuu naftiisa ku gaabsado oo keliya loo baahna bal waa inuu dacwaddan tawxiidka iyo waxaanuu fahmay dadkii u gudbiyo weeyi dadkii waa inuu hee u gudbiyo oo markaa uu dacwaddii ku qumo oo dadka uu tawxiidka ugu baaqo sidaa awgeed baa maqsuudka baabkani wuxuu yahay wujuubu dacwati ila tawxiid yacnii wuxuu ku caddaynayaa mualifku sida ay waajibka u tahay in tawxiidka dadka loogu baaqo tawxiidkiina waxaa inoo sheegaysaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah waayo laa ilaaha ila allah waa kalimatu tawxiid oo tawxiidkii bay tilmaamaysa marka la yidhi shahaadada ha la ysugu yeedho waa tawxiidkii ha la ysugu yeedho kelmadan ayaa tawxiidkii tusinaysa iyo ilaahay jala wacalaa keliyayntiisa waayo adilada dacwadda ku soo aroortayna aada iyo aada bay u badan tahay qaala wuxuu yihi mualifku raximah llah addacwatu ila tawxiid wa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ila diin lislaamina waa mid waajiba weeye waa waajib weyn oo waajibaadka sharciga ah ka mid ayaa ikhwaan wqowli اllaahi tacaala wamacnaa qowli اllaahi tacaala buu baabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa qul waxaad tidhaahdaa nebi muxamedow haadihi tani ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa wixii nebigu ku sugnaa calayhi الsalaatu wasalaam iyo diintii uu faafinayay uu waday haadihii tanaan ku suganahay sabiilii wadadaydii weeye sabiilii waa wadadaydii wadada rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam mid keliya ahayd oo wadooyin badan may ahayn adacuu waxaan ugu baaqayaa dadka ila allah ay ilaa diin illaahi ilaahay diintiisa ayaan dadka ugu baaqaya calaa basiiratin ay calaa cilmin aniga oo markaa ku sugan cilmi iyo aqoon waxaan dadka ugu baaqaya aan u leeyahy ana aniga ayaa dadka xagga ilaahay ugu baaqaya iyo waman itabacanii ciday raacda oo subxaana allaahi ilaahay baa xumo oo dhan ka hufnaaday oo ka foge wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina mushrikiinta kama midihi saasaa rabbi faray inuu nabigiisa muxamed yidhaahdo calayhi salaau wasalaam qul waxaad tidhaahdaa wey caddee aayaddani waxay ku soo aroortay suuratu yuusuf aakhirkeeda marka aayaddani addacwa ila tawxiid tawxiidka in la ysugu baaqo waxay inaga tusaysaa laba meelood meesha koobaad waa haadihii sabiiliida weeye tan weeye wadadaydi wadada rasuulkeennuna waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam addacwatu ila tawxiid dadka tawxiidka in loogu baaqo saasay wadada rasuulkeennu ahayd calayhi salaatu wasalaam sida xaadiidta aynu ku arki doonno in badan oo ka mid a wejiga labaadna waxa weeye adcuu ila allahi calaa basiira oo calaa basiira ilaahay xaggiisaan dadka ugu baaqayaa anigoo waxa weeyaan basiiro iyo cilmi ku sugan dacwadda markaa basiirada iyo cilmiga ku dhisana miftaaxeed iyo furaheedu waa dacwa ila tawxiid soo ma aragtaan dacwadda rasuulkeennu waxay ahayd dacwa calaa basiira soo maa addacwatu calaa basiira dacwadda basiirada iyo cilmiga ku dhisana miftaaxeed iyo furaheedu waa addacwa ila tawxiid waa tawxiidka dadka in loogu baaqo sababta tawxiidka loo horeysiinayaana waxa weeye walaalayaal waa ahmiyada uu leeyahay iyo inuu markaa yahay asaaskii iyo acmaasha kale in la aqbalaaba inay ku xidhan tahay tawxiidkaasi inuu hagaago haddaanu qofku muwaxid ba ahayn oo mushrik uu yahay ee soom iyo salaad iyo khayr kale oo uu la yimi waxba u qaban maayo oo lagaba aqbali maayo sidaa awgeed baa waa ina dacwa ila tawxiid lala yimaado dadka loogu baaqo weliba iyada la horreysiiyo waxaa kaloo aayaddan aynu ka qaadanaynaa walaalayaal kow dacwaddu inay u baahan tahay ikhlaas inay u baahan tahay adcuu ila allah ilaahay oo keliya xaggiisaan dadka ugu yeedhayo naftaydana ugu yeedhi maayo cid kaloo aan rabbi ka soo hadhayna ugu yeedhi maayo ilaahay un baan ugu yeedhay inay dadku ilaahay ku xidhmaan oo ilaahay caabudaan oo ilaahay ka cabsadaan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dacwaddu inay ikhlaas u baahan tahay dacwadduna waa cibaado weyn cibaado walibana ikhlaaskaa way u baahan tahay weeyi waxaa kaloo dacwaddu ay u baahan tahay cilmi qofku waxaanuu dadka ugu baaqayo inuu cilmi u leeyahay calaa basiira iyo calaa cilmi weeye waaya marka calaamadaha dacwadda saxiixa waxaa ka mid a inay ilaahay dartii tahay isla markaana cilmi ay ku binaysan tahay dadka qaar baa waxay idhaahdaan dacwadda cilmi looma shardiyo cilmi looma shardiyo yaa yidhi dacwadda cilmi baa loo shardiyaa ilaahay baa tilmaamay in cilmi loo shardiyo adcuu ila allahi calaa basiira ay calaa cilmin wey cilmigaasina ama basiiradaasina waxay koobsanaysaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen saddex arrin ayay koobsanaysaa arrinka koobaad waa alcilmu bimaa yadcuu waxaanuu dadka ugu baaqayo waa inuu cilmi u leeyahy hadduu leeya waxaan sameeya waxaan xukunkiisa waa inuu garanayo waajiba ma sunna muxuu yahay hadduu leeya waxaan iska daaya waxan waa inuu saani u garanayo waxani muxaramba muxuu yahay waxani iyo alcilmu bixaali lmadcuw cidda uu yeedhayo dacwadda uu gaadhsiinayo xaalkoodana waa inuu garanayo ciddana ma cid culimaaba ma cid waxa weeye wax taqaana ma cid waxa weeyaan markaa madaxahood dee maaragtay santaaguu ku yaro jira ya ma qof iska caamaaba ma qof mucaanidahoo madax aragba oo u baahan maaragtay lagula doodo bilati iyo axsan xaalkiisa waa inuu garanayo qodobka saddexaad ee soo gudagelaya waxa weeye inuu qofku garanayo dariiqadii dadka uu dacwadda ugu gudbin lahaa iyo sidii uu dacwadda u gaadhsiin lahaa qudheeda inuu garanayaana basiiradii bay ka mid tahay intuba basiiradaasay kolkaas soo gelaya idan addacwa ila allah taxtaaju ilaa cilmin wa ilaa basiira jahli uma baahna sidaa awgeed baa qofka jaahilka ahi waxay ahlulcilmigu idhahdeen laa yasluxu lidacwa dacwaddii kuma habboona qofka jaahilkii lianna aljaahila mimaa yuslixu mima yufsidu akar mima yuslix waayo jaahilku hadduu u cumaamato dacwaddii inuu faafiyo oo uu maaragtay khayr sheego oo uu diin markaa sheego oo uu dadka la dhex maro intuu qaribayaa ka badan intuu hee hagaajinayay oo waxa weeye uu toosinay waaba dee waa jaahilba waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco alqowlu cala allahi bikayri cilm markaa diinta lama dhameeyo cilmiga ah laakiin qofku marka uu wax fahmo xaaraanta iyo xalaasha kala barto tawxiidka iyo shirkiga kala barto wax dee maaragtay mustawa fiican oo cilmiga uu helo kolkaa hana sii kororhsado dadkana ha u gudbiyo haddii kale waxaa la odhanayaa horta wax soo baro oo markaa dadaasheed wax barato deetana dadka khayr ka gaadhsii ana waman itabacanii dariiqadii nebi maxamed saasay ahayd cidda raacday dariiqadooduna waa taa subxaan allahi wamaa ana min almushrikiinana waxaa laga qaadanayaa shirkigu inuu aada u foolxun yahay isla markaana uu yahay wax ilaahay jala wacala uu ka nasahan yahay cidda la imanaysaana ay tahay cid naqsi iyo dhantaalnaan iyo dhinaan ilaahay jala wacala u tiirinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa dacwadda saxiixa ahi macaalimteeda iyo calaamadeeda inay ka mid tahay albaraatu min ashirk shirkiga inay beri ka tahay subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin وعن بن عباس رضي الله عنهما عنهما رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لما بعث مركو دري معاذا معاذ مركو دري إلى اليمن يمن مركو دري قال له وحكير ورسولك دري معاذ بن جبل سندي تمنادي هجري قيمه سانا لقى قادنا يفضل معاذ بن جبل فيا رسولك وحو أركين وحلك أي مهمة ذاك صبحك وحنو دري يمن sababtuu ugu dirayna waxay ahayd inuu dacwadda gaadhsiiyo kow isla markaa inuu khayrka baro macallim uu noqdo laba isla markaa inuu qaadina u noqdo uu kala xukumo diinta uu ku kala xukumo sooma aragtaan waxaasoo muhiimada baa loo diray mucaad oo keliyana umuu dirina mucaad iyo abuu muusa alashcariy labadoo saxaabi buu xagga yabanta u diray oo mucaadna waxaa loo diray yabanta xagga waqooyi ee sanciya hareeraheeda abu muusa alashcariy oo cabdilaahi ibnu qays la odhan jirayna waxaa loo diray yabantan markaa junuubka ama koonfureed ee cadan iyo hareeraheeda loo diray waxaanuu rasuulku markuu la dardaarmaya ku lahaa calayhi salaatu wasalaam yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa walaa tunafiraa watataawacaa walaa takhtalifa waakii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa ula dardaarmaya waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa bacthu ducaati ila allah in markaa dawladda iyo madaxda iyo dadkuba ay diraan dad ducaada oo tuulayaasha iyo magaalooyinka iyo meelaha loo kala diro dad ducaada dadka qur-aanka bara oo tawxiidka bara oo cilmiga bara oo khayrka bara ayaa halkaa laga qaadanaya waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadii khulafada laakiin wax muddo ahoo gaara in loo xadido dacwaddii ta noocaasi waxa weeyaan markaa meesha kuma sugnaa dad aan waxa weeye dee cilmi lahayn oo iska caamaa in la diraana iyaduna meesha kuma sugna dad culamaa baa rasuulku diri jiray calayhi salaatu wasalaam qof caamaa xaggee loo diraya horta oon isaga cilmi lahayn ama qur-aankiiba garanahayn wuxuu rasuulku ku yidhi innaka adigu taatii waxaad u tegaysaa qowman duul baad u tegaysa duulkaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaab ahaaday ee falyakun ha noqdo awala maa tadcuuhum ilayhi waxa ugu horeeya aada ugu baaqdaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah qirista la qiro mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane ha noqdo waxa ugu horeeya aada ugu baaqdaa wa fii riwaayati riwaayad kaleo bukhaarigu wariyeyna waxaa ku soo arooray ilaa an yuwaxidu llaha waxa ugu horeeya aada ugu baaqdaa ha noqdo ilaa an yuwaxidu llaha ilaahay inay keliyeeyaan oo keligii ay caabudaan sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu sii sheegayo mucaad dadka ka horeeya inay ahlulkitaab yihiin waa inuu sii diyaar garoobo waayo ahlulkitaabkii dee kutubtii hore iyo cilmigii hore wax ka hayaan shubahaad iyo su-aalo adag inay keenaan baa laga yaabaa oo ay ishkaalla soo arooriyaan sidaa awgeed si uu ugu diyaar garoobo ayaa rasuulku ugu sii sheegaya calayhi salaatu wasalaam sideedabana waxaad kasii feejigaysatay iyo waxa dee kula kulmaa un isku mid maaha soo maha waxay soomaalidu tidhahdaa arrintu waa kugu barid iyo kugu soo boodo hadday kugu barido de waad rogrogaysaa oo waad soo rogrogaysaa oo dhankii fiicnaayd ka taag iska taagi lahayd ayaa kuu caddaanaysa laakiin hadday kugu soo boodo de waxaa laga yaabaa inaad ku khalkhasho waxaana arrintaasi soo gelaysaa arrintaynu sheegaynay oo macrifatu bixaali lmadcuu ciddan dacwadda lagu wajahayo xaalkeeda in la garto waaya ahlulkitaabkana waxaa looga jeedaa yahuud iyo kiristaankaa looga jeedaa oo qolana waxaa la siiyey towraad qolana injiil labada kitaabna way isdhammaystirayeen sidaa awgeed baa ahlulkitaabi loo odha ahlulkitaabeyni aan loo odhan dadka waktigaa yaban deganaana waxaa u badnaa ahlulkitaabkaasaa u badnaa xoogay mushrikiinina way jireene laakiin iyagaa u badnaa sidaa awgeed ciddii markaa meesha ugu badnayd unbuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam waaya fa inhum haddii iyagu aaacuuka lidaalika arrinkaa ay kaa yeelaan oo towxiidkaa ay aqbalaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha ilaahay iftarada calayhim korkooda inuu ku faral yeelay khamsa salawaatin shan salaadood oo fii kulli yowmin wa leylatin maalin iyo habeen kasta la gudanaayo oo lala imanaayo salaadaha u sheeg fa inhum haddii iyagu aaacuuka lidaalika taana ay kaa yeelaan inay salaadihiina gutaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa oad barta ana allaha ilaahay iftarada calayhim inuu ku faral yeelay sadaqatan sadaqo sadaqada halkan tii waajibka ahayd oo sakada ahayd baa looga jeedaa sadaqatan saka tuukhadu laga qaado min akhniyaa'ihim kuwooda hodanka ah ee xoolo saka gaadha haysta oo faturaddu loo celiyo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celiyo kuwa markaa u baahan fa inhum haddii iyagu aaacuuka lidaalika taana ay kaa yeelaan inay sakadiina bixiyaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim fa iyaaka waxaan kaaga digayaa uxadiruka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa haldoorka ah ee sharaftale ayaan kaaga digaya oo iska ilaali xoolahooda inaad saka ahaan uga qaado kuwa ugu fiican ay haystaan waaya wataqi ka dhowrso oo iska ilaali dacwata almadluum ka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali fa innahu shaanigiiyo xaalku wuxuu yahay laysa baynaha uma dhexeeyo habaarka kaa la dulmiyey iyo wa bayna allaahi ilaahay xijaabun xijaab iyo teed uma dhexeeyo toos bay ilaahay u gaadhaysaa ilaahayna waa aqbalay akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa saxiixeynka kusoo saaray xadiidkanina walaalayaal waa xadiid cadiim ahoo aada iyo aada u fawaa'id badan fawaa'id aynaan hadda ku talagelin inaynu wada sheegno ayaa markaa ku sugan kutubta xadiidka iyo kutubta fiqiga iyo kutubta tawxiidka intaba waa lagu arkaayo waa lagu sharaxa waaya hadda waxoogay ku saabsan markaa baabkeennan xidhiidh lalahun baynu ka yartaa taabanaynaa xadiidku ugu horeyn halka waa dacwa ila tawxiid ka tilmaamaya waa halkaa hore oo wuxuu rasuulku yihi ahlukitaabka markaad u tagta falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa ugu horeeya aada ugu baaqdaa ha noqdo towxiidka ha noqdo shahaadatu an laa ilaaha ila allah towxiidka ha noqdo marka dacwa ila tawxiid inay tahay waajib baa laga qaadanaya waayo falyakun baa rasuulku yihi ha noqdo waa ficil mudaaric oo laamulamri wata soo ma hadde taasina waxay ka mid tahay siyaqlamri bay ka mid tahay walamru yaqtadi lwujuub soo maaha amarkuna waajibnimu keena marka waxa waajiba waxa ugu horeeya dadka loogu baaqayaa inuu noqdo eesh towxiidka inuu noqdo shahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo ilaahay in la keliyeeyaana waa isku macne sidaa awgeed baa riwaayadda dambe uu sheekhu keenay ilaa an yuwaxid allah riwaayaddaa dambe maxay inoo fasiraysaa laa ilaaha ila allahu inay tahay ilaahay in la keliyeeyo saasay sheegaysa ilaahay baa ina abuuray iyo ilaahay baa ina arsaaqa iyo ilaahay baa koonka maamula ya iyo ilaahay oo keliyaa la adeecaa iyo ilaahay oo keliyaa xukunka iskaleh macnaha ay sheegaysaa laa ilaha illa allah kaa maaha ee macnaha ay sheegaysaa waa in ilaahay la keliyeeyo oo cibaadadiisa iyo xaqiisa gaar loo siiyo wey waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa isla halkaa towxiidku inuu yahay waajibka ugu horeeya waa awalu waajibin cala alcibaad waajibka ugu horeeya addoomaha saaran weeye waayo haddii waajib ka horeeya uu jiri lahaa dee dacwadda markaa dadka loogu baaqayo isaga waa laga horreysiin lahaa soo maha mar haddii isaga lagu bilaabo waa awal waajibin cala alcibaad weeye waa tahay waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa marka towxiidka laga yimaado salaaddii baa ku xigta waa rukniga labaadee arkaanta islaamka haddana zakadii baa ku xigta zakada dadka xoolaha sakagaadhka ah ayaa laga qaadayaa foqoradaana la siinaya markaa foqoradoo keliya maahe sideed qolaa leh oo ilaahay qur-aanka ku sheegay waa qeyb ka mid ah foqoradu foqorada haddii gaar loo sheega masaakiintiina way ku jirtaa sida sababta gaar loogu sheegayna waxa weeyaan bay ahlulcilmigu idhaahdeen yani waa dadka ugu mudan zakada in la siiyo ee maaha inay iyagun markaa ku koobanto iyagun zakada la siinaayo bale zakadii sideed qolo ayaa leh oo ilaahay qur-aanka ku sheegay oo masaakiinta iyo fuqaradu ay ka mid yihiin haddii markaa ay zakadiina aqbalaan waxaad iska ilaalisaa xoolahooda kuwa wanaagsana ka qaadin oo waagii hore waxa markaa dowladaha muslimiintu ay samayn jireen dad sucaad la idhaahday diri jireenoo dadka sakada ka soo ururiya hadduu yahay waxa weeye wixiisu curudu tijaaro waa lala xisaabtamaya meheradaada intaasaa dhex taalla intaasaa ka baxaysa intii ka baxaysay unbaa laga jaraya deetana waa la iskaga tegaya hadduu xoola haysto waa loo imanaya oodaa laga guraya oo la dhex maraya intaasoo geelaa kuu xaraysan intaasoo adhigaa kuu xaraysan intaasoo loaa kuu xaraysan intaasaa ka baxaysa neefunbaa wixii ka go-aya baa dhegta laga qabsanaya waa la iskaga tegaya ma fahanta shaarkii dowladday xidhan yihiin ama dowladdii baa soo dirta oo cidi kama hor jeegsan karto haddii waxa weeyaan beer iyo dalag iyo wax lamida uu leeyahay rag yaqaanaa loo diraya oo intay sidaa u dhex maraan ay midhaha ama waxa ku yaala raashinka ku yaala qiyaasaan oo ay sidaa ogaana kharsi ku sameeyaan ayay odhanayaan intaasaa ka baxaysa intaa iska diyaariha lagugu yimaado markaa sucaad dad laydhaa baa la diri jira markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula dardaarmayaa dadka zakada markaa ka qaadaysaan hadduu qofku isagu bixinayo dee isagaaba bixinaya soo ma sakada markaa ka qaadaysaan ee ee shaar dowladeed a kaga qaadaysaan ee macnihii leedii sakadii keena inta ugu wanaagsan ha ka qaadina ka ugu wanaagsani wuxuu noqon karaa neefka irmaan neefka hilibka leh neefka waxa weeyaan qaaliga ah neefka qoodha ah neefkaa uu qofkii xoolaha lahaa eeganayo ee ama uu caruurta u maalayo ama uu isleeya aada u iibisid ama aada u qashidood u shidhaysid ama markaa qoodhaa uu xoolaha ku darsanayo dee inaad halkaa ka marto maahood madaxa kaga timaado dhinaca kale kii u liitay ee maqaafada ahaa ee hadhayeyna ma qaadaysid ee maxaad ka qaadaysaa neef wasadoo dhexdhexaad aad ka qaadaysa iskana ilaali ee ka la dulmiye habaarkiisa iska ilaali kaa la dulmiyey lababa wuu noqon karaa kii xoolaha laga qaadayo wuu noqon karaa haddii xoolaha inta ugu wanaagsan laga qaado oo dee iyadoo loo awood sheeganayo dee waa la dulmiyey habaarkiisuna wuu kacaya kii la siinayo qudhiisana u noqon karaa faqiirkii iyo miskiinkii masakada lahaa haddii loo soo ururiyo ka waran xoolaha inta ugu liidata loo soo ururiyo dee isaga qudhiisa waa la dulmiyo xaqiisii meel baa lagaga dhacay waayo xoolaha inta ugu liidata muu lahayne dee wax dhexdhexaada ayuu lahaa waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dulmiga in la iska ilaaliyo dulmiga iyo qofka la dulmiyo habaarkiisu inuu kacayo aad bay u khatarta xadiista qaar waxaa ku soo aroora xataa hadduu gaal yahay uu kacaya gaal haddaad dulmido imaka meelaha iska jooga oo waxba kugu samaynoo dulmido oo uu ku habaara habaarkiisu uu kacayo ilan isma bini aadamka ilahay buu ka mid yahay ma garanaysa sidaa awgeed baa dulmigu waa marfuud wey waa mid aada iyo aad u khatar badan wlahmaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday oo can sahl ibnu sacd ay ka wariyeen radia allahu canhu waa sahl ibnu sacd asaacidi abulcabaas baa kunyadiisa la odhan jiray waa صaxaabi ibnu صaxaabiy ana rasuul اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi yowma khaybara maalintii khaybar wuxuu yihi khaybar waxay ahayd meel madiine ku dhoweyd oo dalsan ahayd oo timirtu aada uga bixi jirtay oo niman yahuudi ay deganaayeen rasuulku xisaar ama gadoomin buu ku sameeyey muddo ayuu halkaa xisaar ku hayay weeye intuu weeraray maalintii dambe ayuunbuu wuxuu yihi la uciyanna walee waxaan u dhiibi doonaa raayata calanka hadan beri rajula nin baan u dhiibi doonaa ninkaasoo yuxibu llaha ilaahay jecel iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba wa yuxibuhu llahu isna ilaahay jecel yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu ninkaasoo yaftaxu llahu ilaahay uu ku furi doono calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku furi doono khaybar meeshaa la idhaahdee muddada aynu maaragtay dul joognay aynu u taagweyne waayahay raayadu waa calanka weeye calankan had iyo jeer taliyaha ama dagaalgeliyaha ciidanku uu qaato weeye waxay ahlulcilmigu ku tacriifiyaan inuu yahay maa yatakhiduhu amiiru ljeishi lilcalaamati calaa makaanih ciidanka ninkan wataa waxa weeye waa calanka ama calaamadda yaru qaato si halkuu joogo loo ogaado dan ciidankii dagaal baa ku socda weerar buu gelayaa isbedelaa imanaya dhibaatooyin badan baa jira waxbaa dhimanaya waxbaa taa isbedelaya marka laabud halkuu joogo in la ogaado ee taladu ka go-ayso waaya waxaana loogu bixiya raayo liannahu yuraa waa la arkaayo dee halkaasuu ka bibanayaayo halkaasaa laga eeganaya weeye uu shaqaynaya halkaasuu ka bibanaya waayahay calanka berri waxaan u dhiibi doonaa nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin taasi waxay walaalayaal tusinaysaa fadliga cali bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah oo ilaah iyo rasuulkiisaba uu jeclaa ilaah iyo rasuulkiisaana jeclaa addoon ilaahay jecel yahay na dee qiimaha iyo fadliga uu leeyahay waynu garanaynaa waay waxaanay taasi radin ku tahay qoladii cali ku kacsanayd ee khawaarij iyo nawaasib ahaa ee cali bnu abi aalib la dagaalama ee ku kacsanaa ama gaalaysiinayeyba ayay taasi radin ku tahay weeye saasoo kale raafidadana radin bay ku tahay oo sifadani kumay gaar ahayn cali bnu abi aalib bal eh saxaabadii kasii fadliga badnaa iyaguna waxa weye way uga mudnaansho badnaayeen sifada noocana waxaa kaloo ku sugan bushaarat lfatxi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku bushaareeyey in markaa waxa weeye ninkaasi uu furan doono fa baata annaasu dadkiibaa waxa weeyaan baryey yaduukuuna xaale ay dabaalanayeen leylatahum habeenkoodii oo dhan ayuhum koodeebaa yuctaahaa la siin doonaa ama fa baata annaasu haddii aad ka dhigta naaqisadiina fabaata naasu dadku waxay ahaadeen yaduukuuna kuwa dhuumbado oo ka waramo oo dabaasha leylatahum habeenkoodii oo dhan ayuhum koodeebaa yucaahaa ay huwa isagaba yucaahaa la siinaya koodeebaa la siinaya habeenkii oo dhan bay hadal hayeen sababtay u hadal hayeenna may ahayn ikhwaani inay madaxnimada doonayeen oo bahasha madaxnimada la idhaha iyo hogaaminta saxaabadii rasuulku umay jeclayn sidaynu inagu u jecel lahay ama maanta la isugu laynayo ase ahaatee waxa ay markaa u falanqaynayeen lianna qofka sifadan leh waxaa la sheegay inuu ilaahay jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay calayhi salaatu wasalaam marka mid waliba bal fadligaa hadda ina inuu noqdo kaa ilaahay jecel yahay ayuu doonayay waxaa cumar ibnu lkhadaab ka soo aroortay radia allahu canhu wa ardaah inuu yidhi maalintaa mooyaane weligay imaaro iyo madaxnimo ma jeclaysan maalintaana sababtu u jeclaysanay may ahayn in madaxnimo darteede bal ina inaad noqoto hadda kaa la yidhi ilaahay baa jecel ayuu markaa waxa weeye lahaa oo waa kii lahaa dabeetana waan u soo hanqaltaagay anigoo rajaynayo in la ydhaa waa cumar kaas falamaa asbaxuu markay waa beriisteen ayaa hadow waxay ku soo kalaheen calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa waa waktigii lala ballamay moogta kulluhum iyadoo dhammaantoodba yarjuu ay rajaynayaan an yucaahaa in la siiyo mid kastoo ka midi isagoo rajaynaya in la siiyo calanka oo isaga loo dhiibo fa qaala wuxuu rasuulku yidhi ayna caliyu bnu abi aalib war cali bnu abi aalib mee calina markaa meeshaba ma joogo oo waabu xanuunsanayaayo meeshan lagu faalaynayay iyo halkan rasuulku ka sheegay iyo meeshaba ma joogo warba uma hayo faqiila waxaa la yidhi huwa isagu yashtaki wuxuu ka xanuunsanayaa caynayhi labadiisa indho indhaha xanuunayaa lagu yidhi xanuunkaasina sida riwaayadda muslimka ku sugan ee ramad buu ahaa ama bakoorada waxaa la ydhaa ramad ama bakoora indhaha ka haysa waay fa arsaluu ilayhi cid bay u direen wafdi kalaa sheegaya inuu rasuulku maaragtay yidhi cid u diroo soo kaxeeya fa arsaluu ilayhi cid bay u direen fa utiya waa la keenay bihi ay bicaliyin cali baa la keenay iyadoo la hagaaya ilan indhihii baa hadoobanoo xanuunaye fa basaqa wuxuu rasuulku ku tufay tufkiisii qaaliga ahaa fii caynayhi labadiisa indhood buu ku tufay oo wixii ilaahay uu baray u dee markaa ku akhri wa dacaa lahu waanu u duceeyey fabara'a wuu bogsadoo biririx buu yidhi kaa lam yakun bihi wajacun sidii oo ah xanuunba aanu ku sugnaan oo kale ayuunbuu markiiba biririx u yidhi duca nebi baa ku dhacday soo maaha mar alla markuu ku akhriyeyba biririx oo indhuhu dee qofka markay xanuunayaan casaan iyo barar iyo xafajo iyo waxbaba markiiba biririx waaba indhihii oo biririxa markiiba taa waxaa ku sugan calamun min aclaami nubuwa wadacaa lahu wuu duceeyey fabaraa wuu bogsaday kaa lam yakun bihi wajacun sidii oo xanuunba aanu ku sugnayn oo kale ayuu birixu waxa markaa xadiidta qaar ay sheegaan inkastoo waxoogay sanadkoodu hubin u baahan yahy oo maqaal ku sugan yahay inuu cali sheegay inaan weligii indhuu dib u xanuunin weligii inaana indhuhu dibba u xanuunin faacطaahu wuxuu u dhiibay araayata calankiibuu u dhiibay oo faqaala wuxuu uhi unfud calaa rislika calankiibuu u dhiibay cali bnu abi aalib dabadeetana wuu la dardaarmaya taa ila xadiidkun baynu dhamaynayna faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi salaau wasalaam unfud ayandu waxaad ku socotaa calaa rislika kaadsashadaada ku soco kaadso si degan u soco oo isteji waxay koobsanaysaa ha degdegin cadowbaad ku socotaae isla markaa qaylada iyo codadka dhaadheer iyo sawaxankana iska ilaaliya si deganoo markaa iska gaagaabsanaysaan u socdo unfud ku soco calaa rislika kaadsashadaada xataa tanzila ilaa aad ka degayso bisaaxatihim duleedkooda ilaa aad ka degayso saaxadu waa meelaha ku dhadhow weeye rasuulkuna wuxuu odhan jiray inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fa saaa sabaaxu lmundari uma adcuhum dabadeeta waxaad ugu yeedhaa ila lislaami islaamnimada ugu yeedh islaamnimada ugu yeedh waayahay wa akhbirhum waxaad uga warantaa bimaa yajibu calayhim waxa korkooda waajibka ku ah oo min xaqillaahi tacaala ahaaday xaqa ilaahay ee fiihi ay fi lislaami islaamka dhexdiisa ahaaday markay islaamaha ay towxiidka qaataan xuquuqda kale ilaahay ku leeyahayna uga waran fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee laan yahdiya allaahu li ha odhane la u akhri la laan yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika ay bisababika sababtaada inuu ku hanuuniyo rajulan waaxidan qof keli ah ayaa khayrun laka kaaga wanaagsan min xumri nacam geela kiisa cascas xumr miimka waa la reebayaa xumur ha u akhrin xumur xumr wey miimka waa la reebayaayo waa jamcu axmar jamcu axmar weeye haddii laakiin miimka la godo oo laydhaao xumur laydhaao xumur dameeray noqonaysaa waa jamcu ximaar bay noqonaysaa markaa miimka reeb min xumri nacam geela kiisa cascas geela kiisa cascasina wuxuu ahaa min anfasi amwaali alcarab xoolaha carabta kuwa ugu qaalisan ay ugu jecel yihiin ayuu wakhtigaa ku jiray marka adduunyada qaaliga ah qof kaliyo ilaahay sababtaada ku hanuuniyaa kaaga khayr badan weeye yaduukuuna ay yakhuuduun ha way dhuumbanayeen weeye habeenkii oo dhan bay markaa ka warramayeen oo hadalhayeen ee hada alxadiid ikhwaani halka uu maaragtay baabka ka waafaqsan yahay waa madcuhum ila alislaam islaamnimada ugu yeedh ha islaamnimada ugu yeedhna macnaheedu waa tawxiidka ugu yeedh weeye soo ma aragtaan marka hada fiihi wujuubu dacwati ila tawxiid tawxiidka in la isugu yeedho iyo in waxa weeyaan weliba isaga lagu bilaabo ayaa halkaa laga qaadanaya xadiidkan iyo xadiidkaa hore mucaadna way iswaafaqsan yihiinoo xadiidkii hore muxuu ahaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah shahaadatu an laa ilaha illa allah ugu ugu yeedh baa laydhao ku horreysi kana islaamka ugu yeedh dee waxa lagu islaamaana waa maxay waa maxay waxaa lagu islaamaa waa shahaadatu an laa ilaha ila allah kaa labada xadiid way iswaafaqsan yihiin mar walba dacwaddii waxaa laga bilaabayaa tawxiidka ayaa laga bilaabayaa marka tawxiidkii laga yimaado xadiidkani wuxuu sheegayaa wa akhbirhum bima yajibu calayhim min xaqi illaahi tacaala fiih dadku markay islaamaan wixii kale kolkaa dee sharaa'icdii islaamkaa loo sheegaya oo xaqa ilaahay uu dadka ku leeyahay baa loo sheegaya oo ah ficlu lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat waajibaadkii inay la yimaadaan oo marka tawxiidka laga yimaado salaaddii ugu horeyso oo zakadii ku xigto oo soomkii oo xajkii oo biru lwaalideyn oo silat larxaam oo waxa weeyaan markaa umuurtii kale waajibaadka ahaayoba oo muxaramaadkii in laga tagaa waxa weeyaan markaa iyo muxaramaadkii in laga tago waaya marka intaasina waxay waafaqsantuhin xadiidkaa hore oo tawxiidka marka laga yimaado salaada zakada soo saa umuu sheegin kana waahbirhum bima yajibu calayhi min xaqi illaahi tacaala fiihi unbaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam intaa dambe xadiidkana waxaa laga qaadanayaa fadlu dacwati ila allah dadku qofku inuu ilaahay dartii dadka ugu yeedhaa fadliga iyo qiimahay leedahay haddii ilaahay jala wacalaa uu maaragtay cidiba aanay dacwadaada ku hanuunin ajarkaagi wuu kuu qoran yahay iyo abaalkaagi haddii waxa weeye ciduuni dacwadaada ilaahay sababtiisa ku sababteeda ku hanuuniyana dee kaba sii daranba tusaale ahaan qof baa ilaahay maaragtay intaa dacwadda ugu yeedhay khayrkii ilaahay waafajiyey salaadii bilaabay ama islaamay ama khayrkii bilaabay ya weligii iyo allihii ileen adaa sabab u noqday wuxuu khayr sameeyo mid leegunbaadna lagu qoran yahay isagana kiisii waxba laga dhimi maayo waa u qoran yahay adna mid leegunbaa hel adaa sabab u ahaaye mid leegunbaa waxa wey lagu qoraya marka fadliga dacwadda iyo qiimaheeda walaalayaal halkaa laga qaadana waa arrin aan la yaraysan karin maxaad u malaynaysaa qofka dad badani gacantiisa ay kusoo hanuunaan maxaad u malaynaysaa khayrka nebi maxamed hele calayhi salaatu wasalaam ilaan qof kastaoo khayr la yimaada iyo qof kasta oo waxa weye diinta soo gala ciddii ugu horreysay sababta waa idii ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa dadka dhammaantood ilaa kii ugu horreeyey ummadda nebi maxamed iyo ilaa ka u dambeeya inta ka dhexna waxay khayr sameeyaan mid leegun baa nebi maxamedna loo qoraya calayhi salaatu wasalaam adiguma salaad ma tukatay khayrkaad ka hesha mid leeg baa nebi maxamedna u qoran calayhi salaatu wasalaam qof walowba waayo macallinkeenii koowaad ee khayrkan iyo diintani noola yimi ayuu ahaa sidaa awgeed baa halkaa waxaad ka arkaysaa darajada ilaahay siiyey iyo halka ilaahay jala wacala uu gaadhsiiyey waa tahay ee marka la yidhi geela kiisa cascas bay kaaga wanaagsan tahay ma aha in arrimaha aakhiriya kuwa adduunyada laysu laysu miisaamayo ama laysu dhigayo waayo isuma dhigmi karaan shaqana iskuma laha ee fahamkuunbaa loo soo dhawaynayaa weeye oo waxaa aada u jeceshiin oo adduunyada ah waxaa in badan oo badan kaaga wanaagsan hee arrintaa markaa dacwadda ayaa in badan kaaga wanaagsan halkaa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk